xubin ka mid a golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku baaqay inuu iscasilo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke wasiiru dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa waraysigu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in dowladda ra-iisul wasaare sharmaarke ay ku fashilantay soo celinta amniga falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igu helisa ayaa goor dhowey tole wasiirka khadka taleefonka kula xiriirtay waxayna ugu horeyn waxayna ugu horreyn ka waraysatay bal aragtida ku aadan khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba ciid mubaarag intaa kadib dastuurka qabyada ee lasoo bandhigay aniga waxay la tahay horta soomaaliya waxay lahayd dastuur loo codeeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kaasoo soomaali oo dhan miraas camboni laarha sacsayr ay u codaysay in dastuur cusub lasoo saaro waa muhiim oo la socda xaaladaha adduunka ka jira gaar ahaan saameynta ay soomaaliya ku yeesheen laakiin in dastuurka lasoo saaro waxay u baahan tahay in uu maro brocess dheer oo shacabka soomaaliyeed ka wada qayb qaato miraas cambon ilaa raas casayr waxay ila tahay dastuurkan hadda lasoo saaray oo wakti badan la geliyey inuu u baahan yahay in la siiyo wakti ku filan oo shacabka laga dhaadhiciyo oo shacabku ka baaraan degaan lana gaadhsiiyo gobollada dalka oo dhan waxaan ognahay hadda in laga qaybiyey inta kasoo sokaysa puntland laga soo bilaabay ilaa koonfurta marka ma garanin inta ka shishaysa ilaa waqooyiga waxa loo gaadhsiin waayay haddii taasi ayna dhicin oo aan la gaadhsiinina waxay noqonaysaa in la sahlayo in dastuurkii lixdankii meesha laga saaro dastuur kaloon soomaali u dhammayna lasoo saaro taasoo sahlaysa inay soomaaliya kala googoodo marka dastuurku waa wanaagsan yahay laakiin waxaan anigu odhan lahaa sida loo meel marinayo wax badan baa ka khaldan ee dib ha loogu noqdo wakti badanna hala siiyo adiga waxaad ka mid tahay xubnaha baarlamaanka sidoo kalena golaha wasiiradaad ku jirtaa haddii aadanba ogeynba yaa u ololeynaya dastuurkan xagee u socdaa yaa wada dastuurkan xaqiiqiyan horta dastuurka waa laga warhayaa muddaa la qorayey guddi madax banaan baana qorayey dastuur ahaan waa laga warqabaa laakiin meelmarintiisa sida loo meelmarinayo ayaa u baahan in taxadar badan laga sameeyo sababtoo ah dastuurkii lixdankii waa hanti qaran waa hanti shacab weeyaan oo shacabku u codeeyey dastuurka inuu meesha ka baxo waxaa bixin kara oo keliya dastuur kale oo shacabka oo dhani u codeeyeen min raas camboni ilaa raas casayr qof kastoo muwaadin soomaaliya marka qaabka meelmarinta ayaa wax ka khaldan yihin baan isleeyahay ama la dedejinayaa oo wakti maalmo kooban loo qabanaya marka anigu waxaan dhihi lahaa waktigaa ka badan buu u baahan yahay iyo in la gaadhsiiyo shacabka soomaaliyeed oo dhan mana aha in la sahlo in shacabka soomaaliyeed qaarkii ay dastuur la yimaadaan kuwii kalena ayna warka haynin ma dhici karayso taasi waxay sahlaysaa waxyaabaha soomaaliya ka suurageli waayey oo ah in la googooyo inay arrintaasi meel marto ayay sahlaysaa marka arrintaasaan ka digaya anugu yaa dadejinaya oo aad ku eedeynaysaan inay dastuurkan wadaan xaqiiqiyan eed ma aha waa tala waxaygu laakiin waxaa muuqata in wakti kooban loo qabtay oo hay-adaha ku shaqada leh ama gacanta hadda ku hayaa ay wadaan marka waa caddahay cidda wada iyo sida loo wado marka keliya waxa weeye procedureka la marinayo in la saxo lana hagaajiyo lana mariyo dariiqu soomaali oo dhan ay kaga wada qayb qaadan lahayd oo hadhow aanay noqonin annagu umaanaan codaynin iyo maanaan arag iyo maanaan ka qaybgelin example haddaan dib ugu soo noqono gobollada koonfurta lagama qaybinin lamana gaadhsiin karin xaalada amniga darteed because gobolladaasba waxaa gacanta ku haya dad aan soomaali ahayn ogolayna dastuurka
hadda waxaa magaalada nairobi kula jooga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah wuxuuna aada usoo dhaweynayaa dhaqangelinta dastuurkan ma ka wada hadasheen kala fikri duwanaanshiyahaas iyo siyaabaha dastuurkan loo meelmarin karo actually ra-iisul wasaaraha aniga nairobi kuma aanaan kulmin xamar baa isugu kaaya dambeysay maalmo yar baanan hadda nairobi joognaa waxaa la ii sheegayay in caawa casho lagu samaynayo hotel hilton oo loo sameynayo xildhibaanada iyadoo saan filayo campaign iyo waxyaaba noocaasa la sheegayo run ahaantiina waxa ah wax laga xumaado in hotel hilton oo ku yaala nairobi casho lagu sameeyo oo ra-iisul wasaaruhu casho ku sameeyo isagoo xafiiskiisa dagaal ka socdo oo magaaladiisii dagaal ka socdo oo ciidamadiisa ay daryeel u baahan yihiin in hoteel lagu kharash gareeyo lacago iyo kharash iyo dhibaato iyo lagu maleego waxaan dalka waxba u taraynin marka waa waxyaabo runtii aad looga xumaado waxa ka socda halkaasna oo aan run ahaantii dhihi karo dhaliilaha jira ayay muujinaysaa iyo sida maaragtay xaaladdu ay u liidatay run ahaantiina waxaad moodaa ra-iisul wasaaruhu mas-uuliyaddiisii koowaad oo ah in dalka amni lagu soo celiyo gobolladoo dhan nabad laga dhigo maamulka la gaadhsiiyo shacabka soomaaliyeed ay yeeshaan mustaqbalkooda inay iyagu ka hadlaan ciidamadii dib loo habeeyo dalka maxaanku idhahdaa laga saaro kooxaha shisheeyaha ee kusoo duulay intii mas-uuliyaddaa uu qaadan lahaa inuu dhabarka u riday mas-uuliyad ah in dastuur shacabkiisiiba uu wada dil sugan yahay oo kulligood uu dil iyo gawrac ku xukuman yahay in dastuur loo sameeyo taana waxaa ka muhiimsan horta shacabka noloshiisa in la soo celiyo amnigiisa la soo celiyo maamulkiisa la soo celiyo qofku uu waxaan fahmo waxaad sheegtay in isbeddel loo baahan yahay oo uu muhiim yahay isbeddel sidee ahaa isleeda hadda waa loo baahan yahay anigu horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa dalka mas-uuliyadda amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada dastuurku wuxuu siinayaa xukuumadda ayaa iskale golaha fulintuu siinaya oo xukuumadda ah xukuumaddu waa ka soo bixi weyday xilkeedii waa gudan weyday mana gudan karto xataa lagama sugi doono xukuumadda in isbeddel lagu sameeyo laga bilaabo ra-iisul wasaaruhuna ay banneeyaan meesha loona baneeyo cid wax ka qaban karaysa adigu waxaad tahay wasiir maxaad u bilaabi weyda oo aada isku casili weysa macna ma samaynayso in qofku uu ka tago xilka iyadoo systemkii corruptedka ahaa ama kharibnaa ama waxqabad la-aanta ah uu meesha joogo inaad shacabka uga tegtid mushkiladii oo meesha taagan macna ma samaynayso
rashiid cabdirashiid maxamed xidig wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan haddaba saacado yar ka hor intii aanu soo bixin hadalka wasiirka uu ku baaqay ee ah iscasilaadda ayaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waxa uu laftiisa codsaday in la joojiyo mooshinka isaga ka dhanka ah oo la sheegay in ay wadaan xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda isagoo booqanaya cisbitaalka agaqaan ee magaalada nairobi oo ay ku jiraan qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii loo geysta hotel muna ee magaalada muqdisho ayuu waryahayaga magaalada nairobi zahra cabdi axmed marka ugu horreysa wuxuu uga warramay waxay u qaban karaan dadka dhaawaca ah ee cisbitaalkaasi ku jira runtii haatan yacnii waa arrin aad iyo aad na yacni ayaan daro u ah waxay ku dhacay runtii waxaan la qaybsanaynaa dhibka iyo dhibaaxii soo gaaray haddii a hadda waxaa ugu daran oo ugu dhibaato badan waxaa weeye sidii dad ayaga ehelkooda ah loo keeni lahaa si ay uga warqabaan dowladdana u saaciidi lahayd waxna uga qaban lahayd dhinacaas waxaa xigta waxaa weye caafimaadkooda wixii la xidhiidha oo ah sidii haatan yacni sidii dadkii horeeto qaraxa waxa yeeleeyey shaabo qaraxiisii sidii loo sameeyo o kaleeto inaan u codsanno dalalka annaga yacni aan saaxiibada nahay in la qaado oo dowladda si fiican loogu soo dhamaystira caafimaadkooda intii muddo aan xabad ku dhacda qof ma sahlana inay runtii maaragtay helaan caafimaad maaragtay aad u fiican maalmahan kulamo ayaad la lahayd xubno ka tirsan beesha caalamka waxyaabaha ugu badanood ka wada hadasheen maxay ahaayeen beesha caalamka waxaan ka hadalnay runtii sidii soomaaliya maaragtay yacni looga dhaafi lahaa saaciidaadan afka ah keliya ee runtii waxqabadda waa loo siin lahaa saad ogsan tahay ciidan askari qaadanaya maanta mishaar haddana afar bilood shan bilood kadib haddana sugaya askari kuu noqon mayo waana u sheegnay wax socon karana maaha arrintaas amnay inaan runtii waxa weeye si aada loogu soo jeesto sababta dagaalkan ku jirno dagaal soomaali keliya maaha dagaal caalami ah dagaalkaas caalamigan waxu baahan yahay caalamkanu si aad si buuxda uga qayb qaato buuq siyaasadeed ayaa hareeyay xubnaha ugu sarreeya ee dowladda waxaana jira siduu wararku ay sheegayaan xildhibaano damacsan mooshinkaa dhana arrintaa ayadaa dareenkaagu muxuu yahay runtii waxay la tahay wakhtiga xaatan ah iyo mooshin iyo in maaragtay inay tahay marayn habaabin yacnii yacni inaan maanta ka baxno kumilgaarkan aan ku jirno amnigeennana wax ka qabanno hadday dhacdana runtii xukuumad ahaan waa isdifaacayna haddii la yidhaahdo laakiin anigu waxaan arkaa inaysa maanta soomaali iyadoo dagaal ka socdaa xamar ka socdaa iyo waddanka intiisa kaleeto runtii maanta inaan annaga dadkeenna siyaasadda maanta mas-uulkooda ah ummadda soomaaliyeed inaan isku qabsanno wax siyaasadeedo aan macno badan samaynayn marka waxaan rajaynaya hadii lahado khilaafkaas in la xalliyo insha allah mooshinkaasi waxaasna aan meel iska dhigno aan usoo jeesanno markii aan waxaan iska qabanno cadowga waxaa jira in adiga iyo madaxweynaha aad ku kala aragti duwan tihiin arrinka la xiriira dastuurka arrinta ayadaa bal ayada nooga taaba wax runtii wasiirkii dastuurka ala socdo meesha tan waa qabay qoraal horta waxa meesha yaallaa hadduuna bilaaw yahay wax hadda laisku qabto badan ma wataalaba qabi qoraalkaas markii talada ee ummadda soomaaliya taladooda siiso oo taladooda ku darsata ayaa waxaa la keenaya golaha wasiirada galaa wasiirada loogu doodayaa lagu ansixin doonaa markaasaa barlamaanka loo horgeyn doonaa barlamaankaana runtii yacni go'aansan doona waxa ay noqonayso wax la bedelayo wax oo dhan marka haatan wax badan oo laisku qabto aan isku khilaafa mataa laakiin aragti kala duwan waa jirtaa haddii uu go-aankiisa ku adkaysto adigu maxay kula tahay anigu ma qabo runtii in go-aan noocaas u yahay haatan annaga dagaalka horta waxaan noga baahan yahay amni inaan ka qabno kadibna dastuurkan in dadka afti yani laga qaado afti iyo lama qaadi laakiin taladooda la ogaado waxay tahay insha allah waa mahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo u warramayay waryaheena zahre cabdi axmed oo magaalada nairobi joogta